galabtii halka waxaanu ku wareysanaynaa haween soomaaliya ama hooyooyin soomaaliya oo ka kala yimid meela kala duwan oo ka mid a gobollada soomaaliyeed waxaa ka mid ah dumarka aan halka ku wareysanayno xalwo cilmi xalwo waxaa noo sheegtaa magacaago saddexan meesha aad gobolka aad ka timid iyo cumrigaaga uu yahay waxaad intaas noogu xujinaysaa oon doonaynaa inaad si faahfaahsan oo bayaansan aada noogu sheegtid maadaama aanu maqalnay inaad aad iyo aad ugu xeel dheer tahay karinta iyo samaynta hilibka la yidhaahdo kalluunka oo gobolkiinana aad looga cuno haweenkiinuna ay aad caan uga yihiin muxuu ahaa samayntiisa iyo farsamadiisa waxaa kaloo noo sheegaysaa dhirta lagu dhideeyo lagu carfiyo lagu macaaneeyo noocyada ay yihiin inta nooc uu kala baxo inta nooc oo loo sameeyo kusoo dhawo jaale xalwo
jaalo maryan waa mahadsan tahay magacaygu waa xalwo cilmi cigaal cimrigaygu waa afartan sano waxaan ka imid gobolka sanaag waxaad wax iga weydiisay sida loo sameeyo hilibka kalluunka kalluunku wuxuu ka mid yahay xayawaanka ku nool badaha badda oo aanu kaga faa'iidaysanno oo laga soo dabto sida aan hadda anigu u garanaayo hilibkiisa in loo sameeyo saddex qaybood ayaan hadda xasuusnahay saddexda qaybood aan xasuusnahay waxay kala yihiin suugo ama sanuunad nin walba siduu u yaqaano suugo ama sanuunad nin walba siduu u yaqaano waa hilib kalluun oo loogu talagalay in lagu cuno bariidka ama kimista oo loo bixiyo sanuun waxaa la sameeyaa kalluunkii markii lasoo qaado waa la googooyaa markaad googooyso oo qashinkii ka saarto biyo yaroo qandaca ayaa lagu mayraa biyaha qandaca marka aad ku mayrto oo aad halkaan meela dhigato isagoo nadiifa ayaa waxaa lasoo qaataa qudaartii aad ku dari lahayd qudaartaas waxaa ka mida bataato tamaado ama yaanyo nin walba siduu u yaqaan basal basbaas baamiye barbarooni karooto ama dabacase ninba siduu u yaqaano intaa markaad soo qaadatood qudradii jarjartood diyaarsato ayaad saliiddii dabka saaraysaa saliiddii marka ay kululaato waxaad ku dhex daadinaysaa basashii basasha marka ay dallacantana waxaad ku daraysaa qudaartii kale oo kuu diyaar oo aad mayrtay qudaartaasi markay bislaato dhammaanteed qudaartii aad ugu talagasho magacyadooda soo tiriyay marka ay bislaato ayaad oo ay kulli kumbureed bislaato aad milixay macal ku darto ayaad marka ugu dambaysa waxaad ku daraysaa kalluunkii oo kuu mayraa oo meel halkaan awal aad ku diyaarsatay asaga waa laga dambaysiiyaa qudaarta oo sida qudaarta looma kariyo waayo saa ogtihiin dabqaad badan male wuu kala daadanayaa haddii dabka lagu badiyo bariid hadba wixii loogu talagalay in lagu cuno waxaa kusoo xiga kalluunka la shiilo sidaan hore usoo sheegnay oo kale kalluunkii markii lasoo qabto ama lasoo badi laga keeno oo aad ka iibsato ninka iibsiaad soo qabato waa la googoynhayaa waa la mayrhayaa hilibkiisii waslad waslad baa loo kala goynhayaa wasaqdaa laga dhammaynhayaa halkaan markaad ku diyaarsato waxaad shiidaysaa basbaas basbaas iyo cusbada yaraad isku shiiday ayaad marinaysaa kalluunkii oo ceeriin oon weli dabkii loo geyn kalluunkaas ceeriin markaad mariso alaabtaas saliiddiibaad dabka saaraysaa saliiddaas markay kuu shiilanto oo basal aad ku shiisho ama keligeedba shiil ayaad ku daraysaa asagiinood shiilaysaa halkaasaad angejinaysaa waxuu ka la mid yahay hilib la shiilay oo kaleo halkaa kusoo baxaya intaa doontuuna ooli karaa mar haddaad adugu marka hore si fican u shiisho waa kalluunka la yidhahda shiilimaadka qudaarta la mariyaana isaga waa basbaas la shiiday iyo cusbada keliya wax kale looguma talagelino asaga in la mariyo waxaa kale weeya nuuca noo haray oo saddexaad nuuca la yidhahda foormo ama hog nin walba si u garanayo kalluunkii oo nool markii lasoo qabto caloosha waa la dilaaciyaa calooshaa laga saaraa iyo wixii qashin oo uurku jirtaa laga saaraa meesha qashinkoo aad ka saartay uurku jirta aad ka saartay waxaa la mariyaa dhir xawaashaad jiiday basbaas cusbo dhirtaas markii aad mariso oo aad ka dhammayso ayaad meesha isku dhejinaysaa dilaaciyaad ka biinaysaa waa isku soo celinaysaa waxaad samaynaysaa foornadii kuu shidnayd ama kanaar ninba si u yaqaana ayaad ku ridaysaa waad daboolaysaa hadhow wuxuu kuu soo baxaya isagii oo bislaaday oo foorno ah oo hilib bisil oo la foorneeyey oo kale ah oo macaan badan oo cadfoon oo aada yaabaysa sida uu yahay aadan kaba fuqi karaynin oo lagaba dhargi karaynin amalayga oo lagu darahayo marka la karinhayo sida maraqa caadiga loo karinhayo hilibka waxaana lagu daraa qudaar fara badan oo ay ka mid tahay bataato yaanyo kaabash basal markii milix basbaas alaabtaas oo dhan markii aad ku darto oo uu bislaado sida hilibka oo kale ayaa maraqiisa la meyrahaya maraqii la meyray yaad waxaad ku shiidaysaa ama waxaad ku ridqaysaa bataato awal aad karisay oo kuu diyaarahayd oo halkan kuu tiiri waa isku karinaysaa markuu mururug noqdo oo isku bislaado ayaad ka qaadaysaa waxaa lagu cunaa rootiga kimista een, wixii kaloo bariid wixii aad ku dari lahayd marka aad ku cunto lagu cuno amase sidiisaaba loo cabaaba waxaana loogu talagalaa b- maraqaasi madaxyada malayga laga kariyey in lagu daweeyo dadka madaxu xanuunhayo oo waa mudaawaad baa loola jeedaa
waxaan weli waraysigii aan wa- waxaan weli wareysanaynaa jaale xalwo cilmi waxaad kaloo jaale xalwe bal wax nooga sheegtaa sida loo bisleeyo een, digaaga inta nooc oo aad u garanaysaan ama inta badanba soomaalidu ay u bislaysato qolo walbaba oo meel degtaaba aad si gooni ah ama si sida kale ka duwan ayay u bislaysataa cad walba oo hilbada hilbaha ka mid ah waa taa jaale xalwo jaala maryan sida aan anigu hadda u garanayo waxaan u garanhayaa bislaynta digaag hilibka digaaga saddex nuuc saddexdaas nuuc waxay kala yihiin suugo ama sanuunad een, uumito foorno ama hog ninba si uu garanaayo marka ugu horeysa digaaga markii la gowraco oo madaxa laga gooyo waxaa loo fuuleeyaa biyo biyahaasaa lagu dhex ridaa biyahaas markaad ku dhex ridana waxaa laga murxiyaa baalka baalka marka aad ka murxisid waa aad dooxaysaa waxaad ka saaraysaa calooshii iyo wixii uu ku jirahaa qashin ahaa qashinka markii laga saaro oo la googooyo hilibkii baad soo qaadanaysaa waad dallacaysaa basal iyo saliid baad u kululaynaysaa isku dallacaysaa hilibkii baad ku ridaysaa waxaad ku daraysaa dhirtii ama qudaartii ceeriinka ahayd oo cagaarheed aad ku dari lahayd hadday tahay bataato basal yaanyo xawaash toon kabsaro baamiye barbarooni alaabo badan oo noocayaas iyo waxyaalo kale ah lagu darhayaa oo qudaartaas kala duwan jaadadkeeda badan oo lasoo koobi karin halkaa hilibkii waa bislaanaya waxaad ka dhigaysaa hilib suugo ah ama bariid ku dar ama kimis ku dar ama wax kale ku ee, rooti ku dar cuntooyinka kala duwan ee caadada inoo ah in la kariyaa lagu cunaa waa suugo ama sanuunad taasi lambarka labaad waxaa weeyaan hilibka uumitada ah Een, hilibkaas waxaad soo qaadanaysaa markaad sidii oo kale u gasho oo aad ka saarto dhugartii ka waxayso biyihii Een, garow karis ayuu xisaaban yahay af qalaad weeyaan een, uumitada tan innaga wuxuu inoo xisaaban yahay garow karis waxaad soo qaadanaysaa markaad sidii oo kale u gasho ood ka saarto dhogortii iyo qashinkii iyo wixii ka reebto dabkii aad soo qaadato waxaad dallacaysaa saliiddii iyo basashii aad ku dallacaysaa hilibkii baad ku ridaysaa dab yar oo khafiifa ayaad burjikaa ku reebaysaa digsigaad salka u dhigaysaa waxaad soo guranaysaa qudaartii intii aan soo tiriyey oo kale oo ahayd basal xawaash toon bataato basal barbarooni baamiye karoota ama dabacaseeya ninba siduu u yaqaano qudaartaas oo dhan digsigii baad kula daraysaa hilibkii uumitada ahaa ama garow kariska ahaa markaad dabkii hore oo khafiifka ah oo aad salka u dhigtay baa hoos kuu jira daboolkaad saaraysaa waxaad saaraysaa dab kale oo asaguna khafiifa oo daboolka ka sarreeya si uusan u gubanin kor iyo hoosna waxaa loo baahan yahay inuu isku si uu bislaado oo labada dhinacba ka bislaado uu gaduuto uusan hoos keliya kasoo karinin wuxuu noqonayaa hilib huurisa ama garow karisa huuris ah huuris baa layaha hilibka magaciisa oo carafta kasoo karaysa iyo macaankiisa markii aad daboolka ka qaado aadan iska qaban karaynin waxaa loogu talagalaa dadka muxuu ahaay aad sharfayso ama casuumadaha ama muxuu ahaa qadadooda inta badan lagu bisleeyaa hilibkaasa la siiyaa dadka waqtiyada xafladaha iyo wixii lamida iyo waxaas ee qadooyinkaa dadka u karinayso waqti intii waqtiga uu bislaadaa waxaa weeyaan waqti saacadaa unbuu bislaadaa waa hadba dabka aad saarto intuu quwadiisu la-egtuu ku xiran yahay adigu laba saac hal saac iyo bar meelahaasuu ku bislaanahaya waxaa loo baahan yahay hilibkaasi inuu si fiican u kala daaqto oo uu matuutxo u bislaado kaasina waa lambarka labaad waxaa saddexa hilibkaan anagu aan nidhaahno hogta ama aan nidhaahno muxuuaha uumitada aan iska nidhaahno laakiin hog inoo ah soomaali haddaan ku sheegno waa hilibka leeyahay waa hilibkaa waa la hogeeyey hilibkaas markaad neefkii soo qaadato digaaga ahaa aad madaxii ka goyso oo aad dhogortii sidii oo kale biyo kulul kaga saarto aad dooxdo uurku jirtii iyo calooshii iyo waxaas laga saaro ayaa waxaa lasoo shidanhayaa tanaarkii ama hogtii wixii aad shidataa lasoo diyaarsanahayaa waxaa uurka loogu gurahayaa meeshii aad dooxday oo aad qashinka iyo caloosha iyo waxaad ka saartay sambabada waxaa lagu bedelahayaa qudaar kala duwan jaadyadeeda cagaar ah hadday tahay bataato xawaash yaanyo basal wax alla wuxuu qudaar cagaaran oo wax lagu bisleeyey ayaa uurka loo gelin hayaa waa la tolhayaa ama waa la shin ukun bariid alaabo yaryar baa lagu gurahayaa basbaas baa lagu marin hayaa milix baa lagu marin hayaa waa la tolhayaa ama waa la shinshimahayaa foornadii baad ku ridaysaa ama tanaarkii intii oo kaloo saacadood ayuu kuu bislaanahayaa hadhow baad waxaad ka soo saaraysaa isagii oo bislaaday oo guduutay oo hilibkaasi aadan marnaba iska qaban karayn oo xabadda digaagida qof kaliya uu sarajooga ku cuni karo macaankeeda iyo carabteeda
jaale xalwey maxaa kalood intaa ku daraysaa waad ka xasuusan tahay samaynta digaaga
waxaa kale oo ku dari lahaa hal qodob oo ama hal maado oo ah in loo bisleeyo hilibka digaaga sidaan hilibkii digaaggii markii sidii oo kale la gowraco aad madaxii ka gooyso biyihii kululaa ku shubto ood dhogortii ka saarto ood dhogortii ka murxiso dooxdo ama wanqarto oo wixii uur ku jiraha ka soo saarto calooshii ka tuurto iyo wixii xumaa ayaa waxaa loo kala goynhayaa afar waaxood oo isla eg sidii orga jeerjeerah oo kale afar waaxood oo isla eg markaad u kala goyso waa la warahayaa markii aad warto in yar kuu kafafowsan aadna u qalalin ayaad waxaad u tumaysaa filfil xawaash iyo basbaas alaabtaasaad marinaysaa qudaartaas cusbo in- iyo cusbo alaabtaasaad marinaysaa markaad alaabtaas mariso in yar kuu kafafo ayaad waxaad soo qaadanaysaa saliiddii iyo basashii waaad dallacaysaa markay kuu dallacdo dallacanto oo basashii shiilanto ayaad ku dhex shidaysaa waa la shiilahayaa hilibkaasi shiilimaad buu kusoo baxayaa markii aad shiisho oo uu shiilimaad kusoo baxo iyo wuxuu hadhow kuugu soo baxayaa isagoo wata kulayl ka yimid filfishii iyo basbaaskii iyo caraf ka timid qudaartii kala duwanada sida basasha iyo xawaashka iyo aad ku dartay iyo dhanaan milixii ka yimid iyo hilibkii oo awalbaa dee hilib xoolaad ahay iska macaanaa markaasu wuxuu kusoo baxahayaa dee hilib sharaftiisa aan lasoo koobi karayn iyo macaankiisa iyo wanaaggiisa
Thank you.